shalay waxaa dagaal xoogani ka dhacay deegaanka tukaraaq oo u dhexeeya garow iyo laascaano dagaalkaasina dagaal weyn buu ahaa oo puntland iyo somaliland buu dhex maray adigu madaxweynihii puntland baa tahay dagaalkaas maxaad xog ka bixin kartaa mudane madaxweyne adigoo mahadsan
dagaalkan waa la socotaa nimankaas gooragoosatada ah oo dalka raba inay kala gooyaan ayaa haddana dadkii somal sheeganaya inay somaliland ku magacaabeen kala qaybiyey oo ayaa waxay kusoo qaadeen jurland waa la socotaa bishii janawari sanadkan sideedeedii madaxweynihii dalka oo jooga ayaa nagu soo duuleen tukarana way qabsadeen shalayba ayaga warkii soo qaaday dabcan dadka difaacaan sharabtooda iyo karaamadooda iyo cirdigooda iyo dalkooda inay difaacaan waa waajib inawey waajib isku inawey dalkana waa la difaacaya waa la iska celinayaa gardaray ku socdaan xaqdaray ku socdaan diin islaameed bay rabaan inay daadiyaan bishan barakeesa ay rabadaan waana waxaa ugu baaqaya dadka reer puntland markastay joogaana inay dalkooda difaacaan inay sharabtooda difaacaan in ay midnimada soomaaliyeed la ilaaliyo wax ka yaala musabix anuu tukaro qaranayo baran kartaa tukaro inta u jirto hadeysa marka kolley waxaa maala barkumoodkooda owda waanay ku dhimanayaan waanay waana laga guuleysanayaan hadda yaa jooga dagaalka tukarag dagaalkii tukarag warkaatan wahayo ciidamada iyadu aad bay ugu dhow yihiin dagaalkii dashalay ka dhacayna dee waa waad ogtihiinoo warkuma qarsoona jag weyn oo xun ayaa ka raacay marka xoreynta dalka iyo difaaca dalkuna waa u soconaya
dadka reer puntland maxaad odhan lahayd oo arrintaa la xidhiidha dadka reer puntland de waxa weeye waxaa lagu baaqaya dalkooda inay difaacaan sharabtooda difaacaan isla dalkooda ilaadsadaan maalin balbeed bay soo qabsanayeen waxay soo qabseen ari cadeeye waxay yimaadeen laas caano waxay yimaadeen gambara waxay yimaadeen tukano loo socda marka soo goraya soo fariisoo bay fariistaan maha yaan mari kara waxaas marka waxa weeye waxaa la iska celiyo dadkan dugaagga ah oo wuxuushka ah oo badnaystay dhiigga dadka soomaaliyeed islaamka badnaystay waa in si xoog leh la isaga celiyaa weeye weliba cashar laba ilaa waa loo dhiga barazangaas oo isagoo baydhaba jooga khadka telefoonka igu warramayey